maalmihii lasoo dhaafay waxaa magaalada baydhabo ee xarunta gobolka baay ka socday howlo lagu tahriibinayo dhalinta ku nool magaaladaas dhallinyaradan tahriib ahaanta loo kaxaynayo ayaa waxaa hagaya dad ku sugan dalka liibiya kuwaas oo ka macaasha dhallinyaradaas booliska maamulka la baxay koonfur galbeed ayaa waxa uu sheegay inay gacanta ku dhigeen dhallinyaro laga tahriibinayay magaalada baydhabo taliyaha booliska ee magaalada ayaa waxa uu sheegay in kooxo ku kala sugan liibiya iyo qaybo ka mid ah dalka ay ka dambeeyaan mashruucan runtii maykii sheegay dhallinyaradan wali jiido hayta dhalinyaro oo meelo kala duwan roogda lanol inta moodal iskuulku bahi oo inta kajaari oo usiina tahriibka gali lakagobadi leebey lakagobadi oo leebey wali buha umatan inta roogda baasan dhiibti yaanka badane umatan oo iskoolada ardayda abaabulohay yadarohay dhankaas hata dhalinyarada yaryar shanta qof e oo wali buahay mustawaqada beentay oo faltifeshinka lansuubi etoobiya lakamaryahay suudan lakamarsay lafadaay waliba wali suubiyahay laan rooga doolow rooga oo siin bare nimankan oo magifiyaalka lay kumade waayo gudbii waay nimanka dadka galanta gobodaw oo waliba etoobiya maryaw suudan maryaw libiya meelo ku jeeyaw dadka galantaa ku ridaa waay lankaas ilaan rooga libiya rooga tahriibnimanka gale iyo lankalo u siina rooga baar dheer sideedan qof yaa wali tashkiilahan umatan gruub wale raa waliba waa la suubii gruubkaas awlaada lahanka darohay iyoga sa fududeeyaan haddaba dadka qaar ayaa waxa ay sheegayaan dhalinta ku hoobanaysa badaha iyo saxaraha ay sabab u tahay waxbarashada dalka oo aan tayeysnayn amni xumida ka jirta qaybo ka mid ah dalka iyo shabakado wax tahriibiya oo abaabulan si kastaba ha ahaatee dhowr iyo labaatankii sano ee lasoo dhaafay boqolaal kun oo soomaali ah una badan dhallinyaro ayaa u tahriibay dalalka bariga dhexe yurub iyo waqooyiga ameerika iyadoo dadka waxgaradka ahi safarada noocan ah ku macneeyeen inuu yahay mid qardajeex iyo qar iska tuurnimo ah